sabuuraddii siddeetan iyo shanaad rabbiyow dalkaagii waad u roonaatay oo waxaad soo celisay maxaabiistii reer yacquub xumaantii dadkaagana waad cafiday oo dembigoodii oo dhanna waad qarisay seelaah cadhadaadii oo dhan waad fogaysay oo waad ka soo noqotay kulaylkii xanaaqaaga ilaaha badbaadayadow na soo celi oo dhirifkaaga naga jooji miyaad weligaaba noo cadhaysnaanaysaa oo xanaaqaaga miyaad sii dheeraynaysaa tan iyo ka'ab ka'ab miyaanad mar dambe na soo noolaynayn si ay dadkaagu kuugu reereeyaan rabbiyow naxariistaada na tus oo badbaadada na sii waan maqli doonnaa waxa ilaaha rabbiga ahu ku hadlo waayo nabad buu kula hadli doonaa dadkiisa iyo quduusiintiisa laakiin yaanay nacasnimo ku noqon hubaal badbaadadiisu way u dhowdahay kuwa isaga ka cabsada si ay ammaanu dalkayaga u degganaato naxariis iyo runu way isla kulmeen xaqnimo iyo nabaduna way isdhunkadeen runtu waxay ka soo baxdaa dhulka xaqnimaduna waxay hoos ka soo fiirisaa samada haah rabbigu wuxuu ina siin doonaa waxa wanaagsan oo dalkeennuna wuxuu soo bixin doonaa midhihiisa hortiisa waxaa socon doonta xaqnimo oo waxay tallaabooyinkiisa ka dhigi doontaa jid la maro